Golaha Warbaahinta Soomaaliyeed ee GWS oo kaashanaya xafiiska UNSOM ayaa maanta magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ku qabtay tababar ku saabsan kor u qaadista aqoonta iyo xirfadaha wariyeyaasha Soomaaliyeed. Tababarkan waxaa ka faa'iideysan doona ilaa iyo shan iyo soddon wariye oo ka kala socda xarumaha warbaahinta dalka waxaana socon doona muddo saddex maalmood ah. Guddoomiyaha ku meel gaarka ah ee Golaha Warbaahinta Qaranka Maxamed Shiil oo ka hadlaya tababarka ayaa faahfaahiyay ahmiyadda tababarkan iyo howlaha hortobinta u leh Golaha Warbaahinta Soomaaliyeed.
ilaa hadda wax badan baa noo qabsoomay waxaana ku jiraa in aanu liisamo siinay qaar ka mid ah idaacadaha ee telefishinada iyo qaybaha kala duwan ee warfaafinta oo markaa liisamana soo hoydistay qaarkood ay ahaayeen isbooraysiin qaarna ay ahaayeen markaa kuwo cusub oo qaada in uu caddeeyo oo uu aqoonsi uu siiyo yaa u qalma inuu wariye noqdo kaarkaasi wuxuu noqon doonaa kaar dowladdu ay ixtiraamto hay-adaha nabadgelyadu ay ixtiraamaan ee, kuna imaanaya runtii in la qiimeeyo khibradda qofka akhlaaqda qofka waayo aragnimada qofka ilaa hadda wax badan baa noo qabsoomay waxaana ku jiraa in aanu liisamo siinay qaar ka mid ah idaacadaha ee telefishinada iyo qaybaha kala duwan ee warfaafinta oo markaa liisamana soo hoydistay qaarkood ay ahaayeen isbooraysiin qaarna ay ahaayeen markaa kuwo cusub oo qaadanaya qofka wariyaha waa inuu difaaci karaa dalkiisa suug difaacayo askariga furunta joogo oo dalkan difaacayo oo qorigu ku difaacayo adiga waxaa la rabaa in afkaaga ku difaacayo annaga hadda saxaafadda ahaan waxaan u malaynaa inaan kastoo weli sida la rabay aan u gunguunin waxyaalaha qaarkood arrimaha waxaa ka mid ah dal oo ilaahay subxaana qaadir oo annaga aan dooran daris aan nala ah ayaa fargelin ba-an oo qaawan ku haya cabdulaahi xayir agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya oo tababarka furay ayaa tilmaamay in ahmiyad gaar ah uu leeyahay golahan islamarkaasina wariyeyaasha laga doonayo inay ka faa'iideystaan muddada tababarka uu jiro iyo ahmiyad gaar ahna ay siiyaan cashirada ay ku qaadan doonaan aqoon isweydaarsiga xamar sida ahayd waa garanaysaan een, howlkan laguma jiri karin waqtiyada qaar iyadoo haddana ciidan hor taagan yahay marka maanta xaaladdii way isbedeshay wax kalena way nagu soo kordheen marka labada cadowey jira iyo cadowga soo kordha ee dalkeena soo damcay inuu qayb ka mid a qaato waxa qayb weyn ka qaadan karaa waa saxafiyiinta damaca etoobiya ballanteenna rasmigii waa taas tababarkuna waa inoo furan yahay wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya oo kaashanaysa hay-adaha maxalliga ah iyo kuwa dowliga ah ee ka howlgala guud ahaan dalka soomaaliya ayaa muddooyinkani ku howlan tayeenta iyo dibudhiska aqooneed ee shaqaalaha warbaahinta